أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulis saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose kooxda ridada soomaaliya ayaa muwaadin soomaaliyeed u afduubtay dowladda saliibiyeedda maraykanka iyadoona falkaasi ay xaqiijisay xukuumadda washington ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda ridada soomaaliya ayaa laga hor istaagay inuu gudaha u gala dalka kenya kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta walaasaamiga ee galgaduud iyo hoggaanka dhaqanka ee qaba'alka dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan galgaduud wafdi uu hogaaminaya waali walaasaamiga eegadu ayaa gaaray deegaanka buusaar iyagoona kulan la qaatay bulshada deegaankaas munaasaba shahaadooyin lagu guddoonsiinaya dufcad cusub oo ka qalin jibisay macadka khadiija ayaa ka dhacday deegaanka show ee walaasaamiga ay hiiraan waa subaxnimo axadda taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo sideedii jiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada jannaale iyadoona sidoo kale mujaahidiintu xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee tuulada buulanaagi oo ah tuula hoos tagta deegaanka namber lixdan isla wilaayada shabeellada hoose kooxda ridada soomaaliya ayaa muwaadin soomaaliyeed u afduubtay saliibiyadda maraykanka iyadoona falkaasi ay xaqiijisay xukuumadda washington faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen camaar cabduqaadir oo ka soo baxay mid ka mid ah hay-adaha ammaanka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa lagu sheegay in loo soo gacangeliyey muwaadin soomaaliyeed oo ay in muddo ah ku daba jirtay kaasi oo ku sugnaa gudaha dalka f b i-da maraykanka ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay nin lagu magacaabo cabdikariin cabdulaahi iidle kaasi oo sannado ka hor isaga soo guuray maraykanka kuna laabtay dalkiisa hooyo gaar ahaan muqdisho xukuumadda washington waxa ay ku faantay in falkan afduubka ah ee lagu soo qabtay cabdikariin cabdulaahi iidle ay mas-uul ka ahaayeen maleeshiyaadka shahaada la dirirka ah ee loo yaqaano nabad sugidda ee hoostaga kooxda riddada balse ay reer galbeedka maalgeliyaan una adeegsadaan la dagaalanka muslimiinta soomaaliyeed ila wareedyo ayaa sheegaya in weerar isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka garas baalley ee duleedka muqdisho ay maleeshiyaadka shahaada la dirirka ah ee kooxda riddada ay u dhaceen guriga dhibanaha kadibna waxa ay geeyeen xerada xalane oo ay ku taalo safaaradda maraykanka cabdulaahi iille ayay maraykanku ku eedeeyeen inuu ku lug lahaaday falal musuq maasuq iyo xatooyo maaliyadeed ah eedahaas oo ah mid lagu doonayo in lagu bannayso xadgudubkan ka dhanka ah muwaadinka soomaaliyeed ehelka dhibanaha oo warbaahinta la hadlay ayaa si kulul u dhaleeceeyey falkan afduubka ah ee muwaadinka loogu gacangeliyey shisheeyaha maraykanka kooxda riddada soomaaliya ee saliibiyiinta la shaqaysa ayaa caan ku ah in ay muwaadiniinta soomaaliyeed ka iibsato gumaystayaasha soo duulay sannadii labada kun toban iyo toddobada ayay ahayd markii uu sirdoonka kooxda riddada uu sidan oo kale cabdikariin qalbidhagax u gacangeliyey dowladda xabashida ah ee itoobiya jasaaka allaahu khayran walaalka camaar ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda riddada soomaaliya ayaa laga hor istaagay inuu gudaha u gala dalka kenya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda riddada soomaaliya murtad jibriil cabdirashiid oo arbacadii kasoo kictimay magaalada muqdisho kana degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada nairobi ayaa laga soo celiyey halkaasi warbaahinta kenya oo soo xiganaysa saraakiisha dowladda ayaa sheegtay in jibriil cabdirashiid uu afar iyo labaatankii bishan ka degay garoonka jom kenyatta waxayna sheegay sheegeen inuu ku safrayey baasaboor diblomaasi iyo dalkugal sax ah balse sidoo kale lagu tuhmay baasaboor kale saraakiisha laanta socdaalka ayaa ogaaday inuu wato baasaboor kenyan ah oo ay ku sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah waxayna ku amreen inuu soo wareejiyo balse uu ka biyodiiday soo wareejinta dukumentigaasi wuxuuna sheegay inuu keliya kusoo bandhigi karo maxkamad wararku waxay intaasi ku darayaan in jibriil cabdirashiid xaaji uu qirtay haysashada baasaboorka kenya waxaana lasoo wariyey in lagu xanibay qol v i b ah oo ku yaala garoonka halkaas oo baaritaano dheeraad ah loogu sameeyey kadibna halkaas laga sii saaray diyaarad kusoo jeeday magaalada muqdisho kenya iyo kooxda ridada labaduba midna si rasmi ah ugama hadlin dhacdadan walow sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kenya uu xaqiijiyey in la masaafuriyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda ridada soomaaliya warbaahinta kenya oo soo xiganaysa mas-uul sare oo kenyan ah ayaa sheegtay in dowladda kenya ay ka walaacsan tahay tirada sii kordhaysa ee dadka ajaanibta ah ee sidaa sharci darrada ah ku helaya baasboorka kenya kuwaas oo maraya ayay tiri shabakado musuq maasuq ah saraakiisha kenya waxay sheegeen inuu socdo baaritaano lagu samaynayo sida loo helayo baasaboorka sharci darrada ah ee uu watay hogaamiyaha ku-meelgaarka ahaa ee maamulka ashadalla dirirka koonfur galbeed ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda ridada waxayna tani u muuqataa cadaadis dhanka dibadda ah oo ay waajahayaan shakhsiyaadka ku dhow xasan gurguurte arrintan waxay kusoo beegmaysaa xilli midowda yurub uu si ku-meel gaar ah u joojiyey dalkugalkii ama fiisihii la siin jiray dadka soomaalida ah ee doonaya inay u safraan wadamada qaaradda yurub jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta lesaamiga ee galgaduud iyo hogaanka dhaqanka ee qaba'ilka dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanayay walaalkeen marwaan maxmed munaasabadan ayaa ahayd mid ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay shirweyne u dhexeeyey beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada galgaduud iyo maamulka wilaayada kaasoo muddo isbuucah ka socday gudaha magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay beelaha murursade uu ceeslaya maxamuud hiraab iyadoo ugu dambeyn laga soo saaray bayaan ay ku qoran yihiin qodobo dhowr ah waxaana intii kulammadu socdeen barbar socday dowro loogu magacdaray dowlatu sacdeyna waana dowro sanawi ah oo sanadkii mar wilaayadu u qabato beelaha dega wilaayada waxaa munaasabadda goobjoog ahaa culimo ogaasida beelaha iyo suldaanka nuqobada iyo waxgaradka beelahaasi mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduud oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada ugu horeyn waxaa shirka laga akhriyey bayaanka ka soo baxay kulanka oo ay si wadajir ah u soo saareen beelaha saddexda ah ee dega wilaayada galgaduuda waxaana goobta ka akhriyay afyeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada nabadoon mascuud xasan casir waxaan isku waafaqnay xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka nuqubadu waxay ballan qaadayaan in ay qayb mug leh ka qaadanayaan fidinta diinta iyo gaarsiinta dacwada bulshada ay hoggaanka u yihiin sidoo kale inaan la dagaalanno guud ahaan jahliga kuna qaadno ololo ballaaran annagoo kaashanayno culummada iyo maktabka dacwada nuqubada waxay ugu baaqayaan dhallinyarada la marin habaabiyey ee ku abtirsada beelaha inay ka soo baxaan safka cadowga una soo laabtaan diintooda intaas kadib waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey ugaaska beesha muurasada ugaas cabdulaahi daahir axmed ah annagoo halkaas galgaduud joogno bayaankaasi waa bayaan aan naga soo baxay saddexdeena beelood waana bayaan aan saxiixnay waxaan u sheegaynaa dadka gobolka galgaduud inay qaataan kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa xalku halkaasuu ku jiraa noloshoodaa ku jirta wanaagoodaa ku jira adduunyada dhadhalaalkeeda iyo hay-adaha iyo waxa ay ka daba ordaayaan waxba yaysan ark ha fiiriyaano kitaabka ilaahay dadka daafaha jira annagoo dadka maaragta duubabkii ah gobolka galgaduud ee wilaayaadka islaamiga jooga nuqabadii odayaashii waxgaradkii dhammaanteenna waxaan idin gaarsiinaynaa inaad nala qaadataan kitaabkaas ilaahay oo aan ku walwalowno sidoo kale waxaa isna madasha ka hadlay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed caraba ilaahay subxaanahu watacaalaahay yaa wuxuuna siiye madar mid horta si guud ummadda muslimiinta kala gaara allaha keenaan leenahay si gaar ahaaneed haddana dadka hadda uu ugaasku carabka ku dhuftay sida la ogyahana gobolka joogane waxaan leenahay ha la soo dhoweeyo dadka beelaha oo fadhiya ha soo dhoweeyeen ha u dhimriyeen meel walba ay joogaan waa la gacan qabtay waana la soo dhoweeyey sida hadda loo soo dhoweeyey labanlaabkeed ha loo soo dhoweeyaan leeyahay walaayada waa ay wadaa dadaalkaas labanlaabkaas waa kula sii talaynaa weliba inay wado intay joogaan insha allahu biidnillahi alkariim annagana kuwii itixaanka ku dhaca ilaahay nagama dhigaan leeyahay isla sidoo kale waxaa munaasabadda goobjoog ahaa oo kelmad ka jeediyey suldaanka beesha waceesle ee suldaan daa'uuda xasan aadanna bayaankii la akhriyey horta waan ayiidaynaa shirkan wuxuu ahaa shir sanadla ah oo sanadkiiba la qabto mar waxaa sabab noogu ah inaan isku nimaado waa harka shareecada ilaahay oona ku walaalownay waxaan leenahay sharcigaas ilaahay aan sii dardargelinno islana waan haysannay ilaahayna wuu naga jabiyey cadowgii sanadkan sanadkii ka horreeyay meesha ay joogto hadda meel ka fiican ay joogta waxaan leenahay marka aan gacmaha isku sii qabsanno ugu dambeyntii waxaa mu'tamarka soo xiray waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida wilaayada waxay soo dhoweynaysaa bayaankii golaha ka soo baxay nuqabada oo halkan lagu akhriyey oo sideedda qodob ka koobnaa waxay soo dhoweynaysaa insha allahu tacaalaa doorkeeda waa ka qaadanaysaa ayay ku aadan tahay fulintiisa iyo socodsiintaas insha allahu tacaala kulankii ama mu'tamarkii kulankii waa noo xiran yahay ilaahay subxaana watacala waxaan ka rajaynaynaa kulankan dembigeenna iyo dembi waalidkeenna in ilaahay ku dhaafo ilaahay waxaan weydiisanaynaa intii meeshaan isku akhrinay ama isu sheegnay inaan maaragtay aan dhaqangelino ilaahay nuwaafaji ilaahay weydiisanaynaa shirkan ayaa ahaa mid sanadla ah oo sanadkiiba mar ay ku kulmaan beelaha walaalaha ah ay wadadaga deegaanada iyo degmooyinka wilaayada galgaduuda iyadoo shararkan agaasinkooda iyo maamuuskooda ay leedahay wilaayada galgaduuda jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan wafdi uu hogaaminaya waaligula saamiga ee gedo ayaa gaaray deegaanka buusaari iyagoona kulan la qaatay bulshada deegaankaas walaalkan abuu xasan ee rubxintaasi inuu faahfaahinayo wafdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamiga ee gado allaha xifdiyey sheekh luqmaan abow anas ayaa markan soo cagadhigtay deegaanka buusaar ee isla degmada ceel waaqe ee wilaayada gado soo dhoweyn iyo marxabeen kadib waxaa waaliga uu bilaabay inuu kulamo la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka buusaar oo ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka muddo saacada ah kulammada ay qaateen kadib waxaa soo gebagaboobay kulammadaas oo looga hadlay arrimo badan oo muhiim ah oo quseeya diinta dalka iyo deegaanka intaba markii kulammadaas ay soo gebagaboobeen kadib ayay noo suura gashay inaan la hadalna qaar ka mid a odayaashii dhaqanka ah ee kulankan ka qayb galay waftigaani waxay ahayn wafti aada u culus oo mataqaana wafti sharafeeda waftigu wuxuu ahaa kuurgal wuxuu u kuurgalaya xaaladda guud ee hadda mataqaana ka taagan degmada guud ahaan waxay wadeen waxyaabihii mataqaanaa maaragta asaasiyaadka ahaa oo loo baahnaa guud ahaan sida waxbarashada sidai loo tayayn lahaa iyo xaaladda amniga iyo mataqaanaa maarata dadkan mataqaana murtadiinta ah oo hadda laynayo shacbiga soomaaliyeed oo collaysiinayo dadka deriska oo ehelka ahaa qaabka mataqaana loo wajihi lahaa waxyaabahaasanu ka tashannay arrintiidahaydna waa la qaadanay ilaahay baa mahad i shukri leh waana ku faraxnay bacdillaahi tabaaraka wa tacaalaa waxaan u mahad celinaynaa wilaayada gobolka gado iyo wafuuddiisii wada socotay ee ay ka mid yihiin bahda iclaamka ee mar weliba ummaddan itus oo itaabsi bay soomaalidu wax ku fahamtahay ummadda wax ku fahamsiiso waxaan leenahay jasaakumullahu khayran ilaahay ha barakeeyo bahda iclaamka waxaan leenahay dhammaan walaalahana soo dhowaada waan ku soo dhoweynaynaa degmada ceel waaq gaar ahaan maqarkeeda buusaar waxaan leenahay jasaakumullahu khayran markaan leenahay waa idin soo dhoweynaynaa mudnaan aan kaga leenahay ma ahane waa horeynta aan kaga soo horreynoon ahayn nuqabadoodii ay ku soo degeen ee ay ku socdeen yaa waxaan u leenahay soo dhowaada waana ku faraxsannahay socodka iyo mataqaanaa booqashada aadna soo booqateen waxaana ilaahay ugu baryaynaa booqashadaas si guud in gobolka ayagoo nabad ah ay ku wada maraan ayna walaalahood ugu faa'iideeyaan howlaha masiiriga ummadda ee ay wadaan ugu dambeyn waaliga ayaa dardaaranno muhiima siiyey odayaashii dhaqanka ee kulanka uu la qaatay kulankan ee aan maanta ku gelayno degmada ceelwaa qaybteeda buusaar wey waa kulankii labaad ee aan la gelayno odayaasha bulshada ee ku dhaqan deegaanka buusaar yacni kulankan kulanaa ka horreeyey aan kusoo galnay isla deegaan kale ee dhamaso dhamaso marka waxaa weye ceelwaaq waxay ka tahay marka kulankii labaad bay ka tahay jasaakumullahu khayran waxaana leenahay odayaashu annaga waxayna waa salaan iyo ka warqabis iyo kala warqaadasho waxaan waan isu warannay waad warbixiseen annagana waa warbixinnay lexjecladii naga dhexayseen waa isdareysiinay waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala maadaama odayaasha dhaqanka gaar ahaan odayaasha walaayada ku xiran ee qabaa'ilada matalayso ee nuqubada ah ay halkan fadhiyaan maanta waxaa isku haystaay waa loolan u dhexeeya xaq iyo baadilkii adinkana maanta bulshaad waxaad u tihiin zamaam ama hogaan ama waxaa weeyaan ra'iis baad u tihiin maanta adinkaa indhihii ah waxaan leenahay marka maadaama maanta ummadda ay isku haysta waxaa weeyaan isku hayaan waxaa looga yeeray jubbaland iyo waxaa looga yeeray federaal waxaa la kala jiidanaya in ummadiinna ay tahay in si gaar ah aad waxaa weeyaan soo jeedka u badisaan ka warqabkana u badisaan ummadiinina maanta aan hoostiinaga lagalaga bixin waanu daarmaynaa maxaa yeeley cadowgu marka uu daalay dhibaatadan ay ku badatay in badanna uu isku dayey in waxaa weeyaan wax badan oo xiiladah uu isku dayey wuu daalay macnaha hadduu daalay marka wuxuu samaynaya waxaad aragtaan oo waxaa weeyaan labada ridda riddada waxaa weeyaan federaal iyo riddada jubbaland waxaa looga yeeray yacni asmaadaas ay la baxeen in ummaddii ay kula faylayaan waxaasoo dhan waa ummaddii wax lagu gaalaysiinayo ayaysan fahmaynin maanta ummadda qabiilka waa uu nugushahay laakiin uma nuglo waxa kale xaq ah in badan waxaan leenahay marka nin weliba qabiilka asagaa matalaya oo oday ka ah in qabiilkiisa ay tir koobnaadaan ka warqabo xogtooda uu la socdo aysan dhicin marka hoos ka baxa maanta socday iyo gaalada maanta waxaa weeyaan waxyaalaha inuu miirinaysa marna inaan qaadanin socdaalkan wafdiga uu hogaaminaya waaliga wilaayada islaamiga ee gado ayaa lagu wadaa inuu ku soo maro dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islamarkaana uu kula kulma qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana safarkan iyo socdaalkan soo dhoweeyey bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoona ku tilmaama inay tahay arrin muhiim ah oo xilligan loo baahnaa xasan cabdiraxmaan abowxasaan idaacadda islaamiga andalus deegaanka buusaar wilaayada islaamiga ee gado jasaaka allaahu kheyran walaalka abuu xasaan munaasabad shaaadooyin lagu gadoonsiinayay dufcad cusub oo ka qalin jibisay macadka khadiija ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaaya islaamiga ee hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeena saadaq muumin xaflad ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa gebagaba u ahayd soddon iyo toddoba arday oo ka qalin jibisay dafcada labaad ee macadka khadiija binti quwaylad ardaydan dhammaysatay dafcada labaad ee macadka khadiija ee deegaanka show ayaa lagu doonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo waalidiin iyo waxgaradka deegaanka iyagoona soo dhoweeyey juhdiga iyo dadaalka lagu bixiyey owlaadooda si looga saaro jahliga qaar ka mid ah ardayda ka qalinjabisay macadka khadiija ayaa soo bandhigay aqoontooda iyo kutubadii ay ku qaateen macadka وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إن مما تبتهج له السرور وتنشرح له الصدور افتضاض هذه الكلمات على اختتام معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات نحو دفعته الثانية في محافظة شو لولاية هيران الإسلامية يا أيها الذين كوا آمنوا حقروا ميانو لا تتخذوا اليهود يهود كيالن والنصارى نصارى أولياء قلقعلها كيالنين بعضهم قاركود أولياء وبعض قارك كلا يقلقعلوين ومن قفك يتولهم قعل كركت منكم منكم إذنك ذنك مد فإنه أسغ منهم أي قال ذا يوكمد إن الله ألا لا يهدي مهنوني القوم قوم الظالمين ظالمين أول واجبين على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أي من يفهم حمدنا الله إكمالا لنا التعليم والدين وبعد الحمد بالهادي نصليه مبشرنا وبالصحب الكرام النف ستف تفديهم جماعتنا فشكري لكم جمعا يشجعنا يقوينا ما معنى الحجاب؟ معناه أن يستر المرأة بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها من يجب عليه رمضان إذا دخل عليه رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامه وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق
dhanka kale mudiirka macadka ayaa ka warbixiyey taariikhda macadka ah iyo muddadii uu shaqaynayay isagoona soo hadal qaaday kutubada iyo cashiradii ay ku qaateen ardayda intii ay wax ka baranayeen macadka khadiija awalan waxaan u mahadnaqayaa allah subxaanahu wa tacaala naga yeelay dad muslimiin ah waxaa kaloo halkan ugu mahadcelinayaa marti sharafka naga soo qayb galay xafladan qiimaha badan leh haddaan gudogalo macad khadiija bintu khuwaylad macadka marka la furaayey waxaa lagu furay arday gaaraysa afartan iyo shan arday waxaa maanta ka qalajibisay soddon iyo todoba arday macadkana waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo shan ayaa la furay wuxuuna socday macadka saddex sano ayuu socday falilaahi alxamdu ilaahay subxaana wa tacaala si qurux badan ayuu daraasadeena iyo waxbarashadeena ilaahay inoogu fududeeyey mawaadda marka laga qaadanayay ama culumta laga qaadanayay waa alqur-aan wa culumu qur-aanka iyo culumtiisa ayaa lagu qaatay iyo alxadiidu wa culumu xadiista iyo culumtiisa ayaa lagu qaatay fiqi iyo culumu fiqi iyo culumtiisa ayaa lagu qaatay iyo caqiidada ayaa lagu qaatay sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay sheekh axmed deere iyo macalin yuusuf guddoomiyaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona bogaadiyey horumarka waxbarasho oo uu ku tillaabsaday maktabka dacwadda ah ee wilaayada hiiraan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin amaa bacd horta marka koowaad waxa weeye waxaa farxad weyn noo ah oo weliba aan ilaahay ku shukrinaynaa inaan maanta hayno xaflata takharuj athaani ee machad khadiija bintu khuwaylid hiishow muxaafadati jallaqs annagoo aad iyo aad run ahaan u faraxsan maxaa yeelay waxaan aragnay tadbiiqa shareecada iyo barashadiisa inuu nin walba u fudud yahay gabdhihii oo soo bandhigay aqoontoodii hadday xifdi tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa sharxid iyo hadday tahay muxuu ahaa abyaad inta oo dhanba way noo soo bandhigeen meesha waxaa ka muuqata qowlahu tacaala hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma siban yihiin dad wax yaqaana iyo dad aan waxba aqoonin alla subxaana wa tacaala wuu ka jawaabay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ma sina ruuxa cilmiga iyo ruuxa jaahilkana ma sina awalan waxaan u mahadcelinaynaa alla subxaana wa tacaala bacda xamdilaahi macad khadiija bintu khuwaylid liicdaadi daaciyaad insha allahu tacaala takharujkeeda waa munaasabad waxyaabaha la soo bandhigay qulubteenna ay buuxiyeen farxad ayay la buuxsantay qulubteenna insha allahu tacaala waxyaabaha bandhigga sida loo dhigay iyo anwaacda laga hadlay waxaan shaahiid ka nahay insha allahu tacaala maktabka dacwada ee muxaafadada hiiraan inayno hagar baxeen ayaan shaahid ka nahay insha allahu tacaala ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ah oo gebagabada munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda in ay ummadda gaarsiiyaan cilmiga ah aqoontoodana ay uga faa'iideeyaan alla tabaaraka wa tacaala maalintiisa kadib waxaan u mahadcelinaynaa xarakad shishaal mujaahidiin ee har iyo habeen u taagan in dadka muslimiinta ah soomaaliyeed ama bariga afrika guud ahaan in ay alla tabaaraka wa tacaala shareecadiisa bartaano ummadda diinteeda aan laga dhibaataynin ee duulaanka noocyada badan le ay ka dafaysa u taagan ayagana waan u mahadcelinaya ugu horreeya amiirkeena abuubeyda sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa wilaayadeena islaamiga hiiraan ku dhex nool lahayn amniga iyo nabadda aan ku haysano oo khaasatan waxaan u mahadcelinaynaa xafladan maanta aan joogno maktabka sida qaaska ah maaragta dadaalka juhdiga u bixiyey ee howshii loo igmaday ka soo baxay maktabkaasna waa maktabu dacwatu ilallah intaa kadib war badan loo sheega ma muuqdo keliya waxaa kaga filan machadkan iyo faalladiisa iyo sheegadiisa magaca iyo wax looga magac daray ee khadiija bintu khawaylad ah kolba insha allahu tacaala maadaama magaca loo doorayna waxaan rajaynaynaa kaalinteedii iyo dadaalkeedii iyo juhdigeedii inaad bixisaan ummadan islaamka ah kaalinta idinkaga aadan aad gaarsiisaan dacwada waxaan dardaarmi lahaa in tarbiyada tarbiyada awlaadeena aan ku dadaalno kaalintanana aan kasoo dhalaalno boqolkiiba sagaashan iyo sagaal xaflaadka aan tagno waxaa u badan gabdhaha ilaah ha barakeeyo idinkoo mashquulkiina la ogyahay culayskiina la ogyahay waxa idinku furan iyo shaqadii la ogyahay haddana ayaad dhabarka u xirateen in alla tabaaraka watacaala diintiisa aad barataan ummaddan aad gaarsiisaan waan idinku hambalyaynaynaa waan idinku ducaynaynaa alla tabaaraka watacaala waxaan idin weydiinaynaa biasmaa isfaatihi inuu ajirkiina dayicin khayr iyo wanaagna idinku bedelo allana idin dhowr insha allahu tacaala macadkan khadiija ee hoostaga maktabka dacwada ah ee wilaayada hiiraan ayaa qayb ka ah macaahidda waxbarasho ee ka furan wilaayada kaas oo ka qayb qaadanaya sidii loo kobcin lahaa aqoonta bulshada sidoo kalena dad diineed looga dhigi lahaa jiilka soo koraya jasaaka allaahu khayran walaalka saadaq guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayga muslimiinta oad kumahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak